horta hore waxaa isweydiin leh xiriirka maxaa loo jaray marka hore maxaa loo jaray soomaaliya oo tiri kenya faragelin bay ku haysaa arrimaha gudaha soomaaliya haddana waxa weeyaan xiriirka inkastoo labada wadan ay soo celiyeen wadanka tillaabada u hore qaaday soomaaliya bay ahayd waxaa isweydiin leh wixii shalay aada u goysay xiriirka maanta waxbaa iska bedeli anaa ku jawaabaya waxba iskama bedelin faragelintii waa lagu hayaa bal way ka yara ballaaran haysaa hadda oo maanta heer waxaa la joogaa dhanjiraha soomaaliya united nations ku joogo uu dacwo geynayo uu leeyahay qarannimadiidii bay kusoo dushay kenya shacabkaygii bay laaysay duqeyn bay nagu samaysay marka waxaa kaloo iska caddeed oo ninba nin kasta ogyahay annagan aan ognahay ilaahaygiina untayna nagu ogyahay in haba badan faragelin loogu sameeyey soomaalida soomaaliya loogu sameeyey markii xiriirka diblomaasiyaha tillaabo laga qaadayo siyaabo iska dabiici ah oo internationally recognized practices baa iska jiraan best practices waxaa ka mid a intaadan xiriirka goyn horta waxaad u yeeranaysaa urecall yoan ambassador sidii ay kenya marku samaysay soomaaliya markii ay tiri bad noo dhexayso annaga aan leenahay bay soomaali galaysaa ambassador kenyana waxaa leeyahay kaga baxa wadanka si deg deg kii soomaaliya inta u joogay kii xagga jirayna soo gal baa layiri markii dambana wixii wuu xal baa loo helo xalkii waa la sameeyey kiina wuu soo noqday kii kenyaanka k maxay ahayd soomaaliya kii kenyaankana meeshiisa ku noqday soomaalidu waxay ka dhuldaartay inay xiriirka goyso wayba goysayba waxa iyo waxa iyo waxa iyo sifaadkaasaan u gooyey ilaa maa sifaadkaasaytu wax iska bedelana basic wisdom tells you ma soo celineen xiriirka shalay adoo goysay xaaladihii aada ku candacotayna aan waxba iska bedelin bal ay kasii ballaaratay haddana maanta inaad ku baryootantay in adiga aada soo celiso waa nasiib ma weyn aada yahaad maana maana maana maana ku aadana waxyaabihii marka hore laisku khilaafay ma laga heshiiyey kula tahay ee xiriirka keenay in la gooyo tan haddaan ku sifaynay maha faragelinta annagana lagu sameynaya ayaan u goynayna xiriirka faragelinta waxaa ka mid ahayd somaliland waa musabixiinta imaaday axmed madoobi iyo deni iyo mucaaradka oo dhan oo si joogtay inta loogu hayo intay imaadaan inta un laga maaragtay xataa kuwa dibadaha rabaan intay ka imaadaan inay ay wax ku shabtaan ay ku adeegtaan ay ku dangaaraan danaha khaaska ee soomaaliya ka leeyihiin intaa loogu yeeraya maxaa keenay ama sabab ayay kula tahay in soomaaliya ay sidaas samayso marka horena ay jarto markan dambana ay iyada soo
doqonka doqonku wuxuu xaqiisa oga tagaa fulaynimo iyo cabsi fulayu uu leeyahay haddaad show tan samaysa ama wixii lagu hayay wax lagaa dhimaa amay ka fududaata anu kenya male wadankeygan baan daacad wahay laakiin waxyaabaha aanan aanan ogoleyn oon raalli keen waa siday oola dhaqanayaan wadankan jiraanka oo soomaalida wadan kale oon saa oola dhaqanana ma laha mid kastoo kaleo dhanba markay dana ka la jilbahan ku gurgurana kuwan laakiin ilka doofa ilka doofaar la sahansi weeyaan waa dad maxay ahayd siun ilaahay ka dhigay siun ilahay ka dhigay maynu ku socdaa ilaahayna in allaha laa yuqayiru maa biqowmin xataa an yuqayiruu maa bianfusihim ilaa may iyaga naf isgeliyaan ilan geeri noolo ilaahay unbaa ku hayaay ma xokaa ma bedelayo laakiin waa la yaab annaga soomaaliya dhaqaalan ku haysanaa dhaqaala oo ku noolnay soddon sano hadday iyaga ahayn burburka soomaaliya wadanka anaga mar hore dhulka iyo badda raaci laha waa inoo dhammaan lahayd international community-ga markay naga hor imaatay oo major bilateral iyo multilateral donor agencieska o dhan bay banaanka naga mareen doolarka soomaaliya loo soo xawilaya inta ayaa wax noo hay hantida xamar laga hagaajiya intaa la keenaa marka soomaaliya waxaa u fiicnayd in aysan xiriirka soo celinin baad maya hadda maxay ku soo celiyeen maxay u goyeen markii hore haddayba og yihiin inay berri haddana ay soo gurguran doonaan markii hore maxay maxay maxay u qunyar qunyar ay u tartiibsan waayeen ilan waa fulayiin waa laga adeegyahay waana cabsanayaan cabsi baa dishay yaa ka qayb qaataad is leedahay dhexdhexaadinta kenya
nin kastoo ka qayb qaatay nin kastoo ka qayb qaatay hadda maanta kulley sharaf xumo meesha ugu hooseysa joogaan sharaf xumo meesha ugu hooseysa ayay joogaan etoobiya maraan annaga erborkadaxantii anigu dhowr maalmood meel laga joogo waa khali micnaha dadkii baa ka wax kasoo dega male corona imaatay maalinkay ugu yartahay dhowr kunoo soomaalida amay jirtay markii hore hadda waxay maraan adisabaa la maraa turki baa la tagaa meel kastoo dhan baa la tagaa adduunkao dhanna wuxuu ogaaday soomaali meeshii ay kugu soo jabtay inay nolol keenayso oo dhaqdhaqaaq ay samaynayso oo firfircooni ay qabaan carisaba hore tagada maanta halka every single day minimum shan kun ilaa toban kun oo soomaaliya airbortkooda mata oo kan ugu yar uu kun dollar ku isticmaala meesha marka ethiopia maalin kasta waxaa kasoo gelaysa ten million dollars minimum adu haddaa waxaad sheegtay in annaga waan rabnay inaga soo gasho oo annagaa rabnay xiriirka ku dagaalamaynay oo ku lehen dowladda annada war dadkan ixtiraama war dadkan aad wajeer ku joojinaysaan oo aad bahdilaysaan inta marka la keenana meel gooni iyaga keli u xiran oo aad moodaa in lagu talagalay eh, for security iyo arrimo dhanka ammaanka iyo wax waa- la xiriirinayo.
ethiopia miyaa ammaan ka jirin Addis Ababa- Addis Ababa- Kenya saasay sheegtay wajeer maxay ka bedeli Addis Ababa markii xamar la joogo oo nairobi loo soo socdo dadkaas ha ku joogaan ha hubsadaan inay wax kasta ay diyaarta hataa mashiimood ha geystaan meesha amaarada way way ilaashadeen markii ba- diyaaradaha ka baxaya xamar uu tegahayo markaad Addis- aad- aad ethiopian airlines raacayso aad baa loo baaraa iyagana way baaraan ku baar xagga inta markay kasoo degaan j k a haddana baar laakiin ku bahdil viisadii dheh maxay ahayd xagga idinkoo joogtaan soo doonta ee warqadaha caynka keensada ee b- b- dhibaato kasta kuwii ka imaaday dibadaha oo wadanka marahayay oo maraykan iyo ingiriis iyo baasboorro kala haysta iyagana sidii kale ha loo si- loo silciyo annagii hana la silciyo annagii maadaama aan soomaalida suuradii aan la kala garanayn wiilashanada iyo gabdhaha annaga ma- maasha dhaafay iyagaa loo malaynaya waa la dhibaya waxaa lagu dhibaya taa awgeed waa ilaa may ogaadaan markasta ka cararayaan afsaciidi kula hadlaan si fiican iska celiya markaa kadib faa'iidooyinka kale ee soomaaliya ay kenya ku qabto sida in dad badan oo qaxooti ah ay ku nool yihiin kenya ganacsi badan inay ku leeyihiin waxbarasho ku haystaan kuma muuqato miya adeerow ee, caqli xumada markay ee, qoom idil oo soddon milyan ee ay gaarto iska si u gaarto dhibkeeda ay leedahay yaa ninka soomaaliya oo ka shaqaysta inta hal nin oo soomaaliya oo ka shaqaysta oo baasboor soomaaliya haysta inaad aragta kenya way badan yihiin baasboor soomaaliya haystaan ha way buuxaan oo viisooyinka loogu dhuftay waa joogaan investors weeyaan investors weeyaan Ta- waa shaqo iyada wa- way shaqaysanayaan way shaqaysanayaan xoolay keenhayaan waxaan kuu sheegahayay intuu kaa maray marka hore aan kaa bil- kuu bilaacaan ku yidhi ha maalgelin wadanka marka la sameeyo da- dan baa loo hagaajinhayaa guryaha marka la dhiso maalgelinta la sameeyo shirkada wadanka laga furo waxaa la dhahaa f d i foreign direct investment baa la dhahaa you create employment you bring money into circulation you bring hard currency into circulation waxaad keenaysaa dollar shaqa baad beeraysaa guryihii baad karaynaysaa aad dhisanay aad ga- aad galaysaan wax kasta nin soomaali oo shaqa doon ma ku hartay nairobi waxaan kii- kii- kuwii kenya ki- ah, kuwii n f d ka imaadaan ahayn kuwii waqooyi bari ka imaada waxaan ka ahayn oo soomaaliya intuu ka imaaday shaqa raadsanay maartay oo ku cariirinaya kenyaanka shaqada mayde shaqooyinku way kala yihiin war maxay ku cariiriyaan kenyaanka waxaad soomaali intaad intay ka imaatay soomaaliya ee annaga nagu cariiriyaan ii sheeg maxaa marka keenayaa is leedahay arrintaas maya su-aashayda iga jawaab ilan mas- maskaxdaas kan ugu weyn iyo kan ugu hooseeya soomaalida ka dhaacsan dadka anagaa ka shaqaysta war dadkiina kama shaqaysta anaga dadka anaga ka shaqaysana yaa kuu dirsaday anaga danta anaga anaga kenyaan baane ma anagaa naga dhigi kartaa dad ajnabi adiga ajnabi ah anaga markaad inta maatay ma anaga ajnabi ma adigi soomaali baa ku nool kenya soomaali ku nool Maxaa- yaa- yaa ku saaray ma- maxaa ku saaray xilka anaga yaa ku yiri kaalay noo dagaal adiga soo baarlamaanka noolog ma jiro maha badan ee uu na siiyey inuu wareysiga nagala qayb galo intaas ayaanu kusoo gabagabeynayaa daawadayaal wareysigan oo idinkaga imaanaya magaalada nairobi tan iyo intaan barnaamijkan lada ku ku kulmi doono nabadgelyo